habeennimadii xalay waxaa gobolka canfarta oo ka mid ah dalka etoobiya lagu garaacay tiro madaafiic ah kuwaas ay wararku sheegayeen inay soo tuurtay xukuumadda eritreya ee uu hogaamiyo keliya taliyaha ee asiyaas afawarki madaafiicdu waxay ku soo dhaceen magaalo ka tirsan gobolka canfarta oo dhacda dhanka xadka u dhexeeya waddamada eritreya iyo etoobiya sida ay wararku sheegeen madaafiicdan ayaa laga soo riday meel siddeetan kilomitir u jirta gobolka canfarta maamulka canfarta ayaanaan ilaa iyo hadda ka hadlin madaafiicdan kusoo hoobtay magaalo ka tirsan gobolka canfarta iyagoona aysan shaacin khasaaraha ka dhashay madaafiicdan sidoo kale dowladda etoobiya iyadan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarkan ay xukuumadda asmara ku garaacday gobolka canfarta arrintan ayaa imaanaysaa xilli shariica asmada deegaanka canfarta lagu soo gebagabeeyey kulal muddo isbuuca u socday jabhad huwaysan oo ka dhanna eritreya taasoo saldhig laga siiyey gobolka canfarta oo dhaca dalka etoobiya si kastaba haatay xiisadda ka dhex xaloonsan eritreya iyo etoobiya ayaa marba mar ka damba sicirka isku sii shareeraysa iyadoona muddooyinkii dambe labadan dowlad ay habada isku marinayeen hanjabaado culus kuwaasoo la filin karo inuu dhex maro dagaalo gacanka hadal oo dheliya khasaare kala duwan